rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
bismillaahi raxmaan araxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa shan iyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhag ku hayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo gudbino gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliyaa abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta jawaab celintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan barnaamijka ee caawa waa afar abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda iyo weynta abaalmarinta adiga ayaa go'aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhegaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca barnaamijka waa muhiim inta uu socdo anigoo axmed haadi ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijka waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar qura ayuu fursad u haystaa ka qaybgalka ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaadu dhammaado waxay ka dhigan tahay inaad habeen dambe helayso ka kugu soo horeeya taleefanka barnaamijka aad ka soo wici kartaan wuxa uu yahay eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex markan weydiinta ugu horeysa ayaan toos u gudagalaynaa ama usoo qabanaya cabdicasiis marka hore aan soo dhawaya habeen wanaagsan
wanaagsanoo wacan axmed haadi dhegeystayaasha waxaynu hawada kale nahay ramadaanulkariim meel weliba oo ay markaasi inaga dhegaysanayaan barnaamijku waa kasmaal waxaynu toos u gudagali doonaa su-aalaha amaba weydiinta inagoo markaasi dhegaystayaasheena aanu fursad u siin doonno inay ka warceliyaan su-aalaha markaa la weydiinayo su-aasha ugu horeysa ee aanu barnaamijka caawa ku daahfuri doonno ayaa waxa ay u dhacaysaa sida tan dhegaystayaal dhegihiina fura su-aashu waxaay u dhacaysaa sida tan imise sano ayay soomaaliya ka mid tahay jaamacadda carabta adiga oo sheegaya maalintii bishii iyo sanadkii la diiwaangeliyey haddii mar labaad aan kuugu celiyo dhegaysta si aad u fahamto su-aasha iyo qaabka ay u dhacayso imise sano ayay soomaaliya ka mid tahay jaamacadda carabta adiga oo sheegaya maalintii bishii iyo sanadkii la diiwaangeliyey waxaan jeclahay in mar saddexaad aan ku celiyo si dhegaystayaasha su-aasha ay si fiican u fahmaan jawaabtana ay ula soo degdegaan su-aashu waxay u dhacaysaa imise sano ayay soomaaliya ka mid tahay jaamacadda carabta adiga oo sheegaya maalintii bishii iyo sanadkii la diiwaangeliyey waxaan filayaa in dhegaystayaasheennu ay garteen daafurka su-aasha ugu horaysa ee barnaamijka kasmaal dhegaystahan qadka ku jira ayaan siin doonaa si uu barnaamijka uga qayb qaato islamarkaana uu su-aasha ugu horaysa jawaabteeda saxda ah u bixiyo dhegaystahan ayaan markan een u yeeraya halow dhegayste walaalkay waa ku salaama adigii dhammaan saaxiibada ku xiran waxaada leeyahay ramadaan kariim aad u maaqanta walaalkay yaxya siin waay garas baa la joogaa
een yaxye garesbaali ayaad ku sugan tahay een barnaamijka mala socotaa aad iyo aad su-aasha midka lasoo saara gaab ku dooxan ay lahaa waxay ku jirta afartan iyo sagaal sano waxay ku fiirtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar iyo kun sagaa- bishii oktoobar
een jawaabta aad bixisa ku celiyay yaxye xuseen adigaoo isdejinaya afartan iyo sagaal sano ay ku jirtaa waxay ku fiirtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar kun sagaal boqol toddobaatan iyo afarta ay ku fiirtay haye w- jawaabtaadu way kala dhiman tahay bishii oktoobar bishii oktoobar aad tidhi een fursad kalean ku siinaa mar kale ku celi
afartan iyo sagaal sano ku jirtaa waxay ku fiirtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii bishii oktoobar way kaa dhantahay soo maha aad iyo aad waayahay een yaxye xuseen oo garesbaali naga soo wacay jawaabta uu bixiyey axmaadiyo waa mid qaldan een maadaama ay khaldan tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale dhegaystaha kale ayaan soo dhaweynaynaa si dhankiisa aan uga baadi goobno jawaabta saxan waa xagaag su-aashii koowaad ee barnaamijka kasmaal ayaa weli taagan dhagaystihii ugu horreeyey noo daafurayna waa uu garan waayo dhagaystahan ayaan siinaya haloo dhagayste asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxba soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaa joogto waa dheerahay magacaygu waa liibaan ibraahim waxaan kaa soo wacayaa degmada biskinley liibaan dharkeelaya naga soo wacday
si fiican barnaamijka kasmaal ma la socotaa
aad iyo aad barnaamijka waa la socdaa haye su-aasha koowaad ee aanu ku daafurno jawaabteedaa weli loo fadhiyaa
aa haddaa isku dayo ee, waxay ka tirsan tahay afartan iyo sagaal sano
mhm
Een, afartii sagaal sano ayay ka tirsan tahay waxayna ku biirtay een, afar iyo tobankii febraayo kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii
maalinta
yacni afar iyo- afar iyo tobankii febraayo haye
kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii
waa gartay haye
afartan iyo sagaal sano ayay ka tirsan tahay waayahay maalinta noo raaci markaa
yacni maalinta oo ee ku beegneeda haa maalinta ay ahayd
aa waa maalin khamiis ah
waa maalin khamiis ah een waayahay sidaa qadka noogu jur haye axmaadi
een wuxuu ahaa dhagaystihii labaad ee si toos ah een weydiintan uga warceliya wuxuu haleelay een jawaabtu saxan waxayna ahayd saddex jawaabood oo is saaran sanadka maalinta iyo een bisha iyo sanadka in la sheego ee intiina wuu wada sheegay afartan iyo sagaal sano maalin khamiis ah afar iyo tobankii february kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
weydiintii koowaad ee barnaamijka intaas ayaan uga gudbaynaa waxay u dhacaysay imise sano ayay soomaaliya ka mid tahay jaamacadda carabta adigoo sheegaya maalintii bishii iyo sanadkii la diiwaangeliyey dhegeysi ugu dambeeyey liibaan ibraahim ayaa si saxan uga warceliyay afartan sagaal sano maalin khamiis ayay ku biirtay afar iyo tobankii february kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markan waxaan u gudbaynaa weydiinta labaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa imise ayay ahaayeen tirada khulafadii dowladdii cabbaasiyiinta ee ciraaq aan ku celiyo imise ayay ahaayeen tirada khulafadii dowladdii cabbaasiyiinta ee ciraaq marka ugu dambaysa imise ayay ahaayeen tirada khulafadii dowladdii cabbaasiyiinta ee ciraaq waan filayaa dhegeystayaashu inay fahmeen waxaan soo dhoweynayaa qadka ugu horeeya iyo dhegeystaha ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal codkan u yar gaaban sare u yar qaad magaca
magacii waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed axmed
igu celi
maxamed axmed
maxamed axmed halkaad naga soo wacayso
waxaan ka soo ahaa deegaanka ceelashuuya
Mm. ceelasha inooga warran sida lagu yahay
waa lagu fiican yahay roob darwaaq codkaagu ugu hooseeya weli si si waa waafi lagu fiican yahay roob iyo darwaaqo alxamdulilah Mm, waa lagu roobaystay
Aa,
waa tahay haddaad la socotay sii guda gal waa tahay dhegeysaha waxaad moodaa inuu qadka ka go-ay ama uu ka baxay Een, waxaan kusii soconaynaa qadka xiga iyo dhegeystahan
waayahay dhegaystahan ayaan markan een, siinaynaa haloo dhegayste
halo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacday waa axmed xasan darkenya jooge
Een, axmed xasan oo dharkenya jooga axmed een, barnaamijka macaawa kugu horeysa
aada u weyn aawad ugu dhashay ayee soo dhawow
su-aasha jawaabteeda isku dayo waxay ahaayeen konton iyo afar qolofo
ku celi mar kale
konton iyo afar konton iyo afar een, haye maxaa raacsan mar konton iyo afar
oo qowlafo ah waayahay een, jawaabtaadu hadday sax tahay iyo hadday qaldan tahayba een, axmed haye axmed waa tahay dhegeystaha iskuday wanaagsan ayuu sameeyey ma uusan haleelin warcelintii saxnayd sidaa darteed waxaan kusii soconaynaa qadad kale
waa hagaag dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinaya haloo dhegayste Ee, soo dhawow walaal magacaaga halkaa joogto daa-uud oo dharkeelle jooga daa-uud ee, su-aasha een, labaad ee barnaamijka kasmaal haddaa fahamtay jawaabteeda bix
adal kuday waxay noqonaysaa waxay ahayd soddon iyo toddoba khaliif soddon iyo
toddoba khaliif soddon iyo toddoba qaliif jawaabtaadu ma sax baa mise waa qalad aan weydiiya axmed haye axmed wuu mahadsan yahay Een, dhegeystihi labaad ee isku day ayuu ahaa warcelin saxan ayuu ka bixiyey waxaan leenahay hambalyo
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka kasmaal ayaad dhegaysanaysaan waxaadna si toosa nagala socotaan rediyoga himilo f m wejada boqol laba dhibic shan megahertis barnaamijkan waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka dhegaystayaasha qadka soo buuxdhaafinaya ayaan jeclahay inaan markan fursadda siiyo su-aashii labaad ayaynu sidaa uga gudbi doonnaa oo jawaabteeda markaasi la bixiyey su-aasha saddexaad ayaynu markan u gudbaynaa dhagaystee su-aasha saddexaad dhagaha u fur su-aasha saddexaad waxa ay u dhacaysaa sida tan sheeg magacyada dalalka ku midaysan urur goboleedka igad adiga oo raacinaya inta joogtada ah iyo inta aan joogtada ahayn mar labaad haddii aan ku celiyo su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magacyada dalalka ku midaysan urur goboleedka igad adigoo raacinaya inta joogtada ah iyo inta aan joogtada ahayn marka ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan ku celiyo su-aashan sheeg dhegayste magacyada dalalka ku midaysan urur goboleedka igad adigoo raacinaya inta joogtada ah iyo inta aan joogtada ahayn dhegaystahan qadka ku jira ayaan markan siinayaa si uga faa'iidaysto jawaabta saxdana uu u bixiyo su-aashu waa su-aashii saddexaad ee barnaamijka dhegaystaan haloo dhegayste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal soo dhowow magacaaga iyo halka aad joogto
wuxuu waxaa la yidhaha cabdullaahi
cabdulaahi eh, intee joogtaa
daymir
dayniila ayaad naga soo wacday waayahay soo dhowow
oo dhiwo walaala si fiican ugu dhiwo jawaabta waa ka xumahay dhegaystahaasi waxaad moodaa een, in markaa qadka uu ka baxay een, su-aasha saddexaad ayaa inoo taagan oo jawaabteeda aynu doonayna dhegaystahan qadka ku jira ayaan een, markan siinaya haloo dhegayste aa walaal magacaagii halkaa joogto halo halo
waayahay adigoo raalli ah iska baktiiji een, raadiyaha ka agdaaran barnaamijka gudagal su-aasha jawaabteeda halo
halo haa soo dhowow magacaaga iyo een, su-aasha jawaabteeda sawir cabdiraxmaan oo jooga muqdisho cabdiraxmaan muqdishoa ku sugan tahay Ah.
haye jawaabta
su-aasha jawaabteedu waa toddoba
waa imisa toddoba waddan waay
toddoba waddan haye
eritrea soomaaliya jabuutiya tartiib isdeji adigoo isdejinaya een, mid mid u kala dhig jawaabta si markaasi annaga iyo dhegaystayaashaba aan kuu fahanno haye eritrea haye soomaaliya mhm jabuuti etoobiya mhm suudaan koonfurta suudaan mhm uganda
ku celi mar kale
eritrea soomaaliya jabuutiya etoobiya suudaan koonfurta suudaan uganda
waayahay tira ahaan marka waa imisa si guud
sideed
waa sideed waayahay jawaabta aad bixisay ku celi marka
toddoba iyo sideed oo dhexeeya
Ah, labada tiro mid ah, qabso midda midda eh, hal mid hal tiro ama toddoba ama sideed toddoba aan qabsaa
marka kuwa joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayn
waxaa joogtaa etoobiya eritrea
maxay yihiin kuwaas
joogtada
Mhm, kuwa aan joogtada ahaynna
soomaaliya ka mid
waayahay een, ah, jawaabta aad bixisay hadday sax tahay iyo hadday qalad tahay axmedow Mm, dhegeystayaal aad buu u soo dhaweeyey isku wanaagsan ayuu sameeyey ma uusan haleelin waxaan u gudbaynaa dhegeystaha ugu dambeeya markan aan siinin waayahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaynu siin doonaa een, su-aasha saddexaad ee dhegaystahan qadka ku jira haloo dhegayste haloo dhegayste ah yaxya waay garis baa la jooga yaxye soo dhowow yaxya waa dhowahay tiradoodu waa toddoba
yaxye oo ga- garisbaali jooga aada yahay waayahay yaxye een, ah, jawaabta oo saxda ah marka waa inaad bixisaa haddaan ku day waa toddoba kuwa joogtada ah waxaa ka mid ah jabuuti kenya iyo uganda kuwa joogtada ahnayn haddaad ku day waa soomaaliya etoobiya eriteria
aha intasa kaaga egtahay halo haye intasa kaaga egtahay soo maha waayahay een, haye axmedow
Mhm, dhegeystaha ee, asna wuxuu sameeyey isku day wanaagsan Een, balse muusan haleen ma- ma jawaabta ma uusan haleelin Een, markan waan ka gudbaynaa weydiintan maadaama saddex dhegeysta aan fursad u siinay Een, si guud urur goboleedka igaad markii hore toddoba ayuu ahaa Een, dhegeyste ayaa sheegay mar yari sideed wadan ayaa gadaal uga soo biray oo ah een, uganda tiradoodu si guud waa jabuuti etoobiya kenya soomaaliya koonfur suudaan suudaan een, uganda iyo eritrea sideeday sidaas ku noqonayaan waxaan hadda een, joogto ahayn keliya eritrea eritrea oo keliya ayaan joogto ahayn waan filayaa in markaasi dhegaystayaasheennu ay jawaabtaasi meel ku qorteen islamarkaana ay ka bogteen Een, halkaasi waxaynu uga gudbi doonaa su-aashii saddexaad ee markaasi u dhaceysay sheeg magacyada dalalka ku midaysan urur goboleedka igad adiga oo raacinaya inta joogtada ah iyo inta aan joogtada ahayn haye axmed Mhm, markan een, inoo soo qabo weydiinta kale ee inoo xigta ee noqonaysa weydiinta afraad ee barnaamijka
waa hagaag een, weydiinta afraad ee barnaamijka ayaynu markan een, sii dayn doonaa dhegaystayaasheena dhagaha ha furaan si markaa jawaab sax ah ay uga bixiyaan su-aasha afraad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magaca dalka carabeed ee lagu naanaysi jiray bilaadu nahrayn ama bilaadu raafidayn haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto sheeg magaca dalka carbeed ee lagu naanaysi jiray bilaadu nahrayn ama bilaadu raafidayn marka ugu dambaysa haddii aan ku celiyo waxa ay u dhacaysaa sidatan sheeg dhegayste magaca dalka carbeed ee lagu naanaysi jiray bilaadu nahrayn ama bilaadu raafidayn jawaabta saxda ah waan filayaa inaad garateen oo aad ka wara celin doontaan haddii allaha woodalo u raalli ka noqdo ee dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinaya halow dhegayste
haa soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad joogto
nuuruddiin cabdullaahi degmada dalkale magacaa noogu celi
nuuruddiin cabdullaahi nuuruddiin xaggee naga soo wacday
dalkale berkenle ayaad naga soo wacday een, soo dhawow nuuruddiin barnaamijka waa kasmaal
haa waluda
ayee barnaamijka ma la socotaa
si wanaagsan
ayaa haddaad la socotid barnaamijka een, gudagal oo ka jawaab su-aasha een, afraad ee aan goordhow soo gudbin
mees ku dhow waxay noqonaysaa waa waddanka ciraaq
haye
waddanka ciraaq waddanka ciraaq ay kaaga eg tahay waayahay jawaabta aad bixisay ma saxba ma qaladba aan axmehadi u gudbiyo axmed haye
Een, wuu mahadsan yahay een, asal ahaan ayuu haleelay oo magaca halka uu ka yimid ahaa ciraaq inkastoo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo dalal kale ayay soo hoosgelayaan balse waxa uu haleelay een, jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
إذا تهيأ بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تهيأ بالخير وجهك ربي ونبري waxaan markan u gudbaynaa weydiinta shanaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg magaca qaaradda uu ku yaalo iyo dherarka webiga ugu ballaaca weyn dunida aan ku celiyo sheeg magaca qaaradda uu ku yaal iyo dherarkiisa webiga ugu ballaaca weyn dunida marka ugu dambaysa sheeg magaca qaaradda uu ku yaal iyo dherarkiisa webiga ugu ballaca weyn dunida waan filayaa dhegaystayaashu inay weydiintan warcelinteeda diyaar la yihiin aan soo dhoweeyo qadka ugu horeeye ama dhegaystaha ugu horeeye doonaya inuu ka warceliyo halo asalaamu calaykum
magacaygu waa cabdisalaan maxamed wejiguu degmada waa beri cabdisalaan maxamed haa Mm, waa beri iyo sida lagu yahay
waa lagu ladanyaa maasha allah
sii gudagal weydiinta inoo taallaa ka warcelinteeda
jawaabta hadaan isku dayo waa webiga amazon
meesha uu ku yaallo waxa uu ku yaalaa koonfurta america Mm, dherarkiisa
midabkiisa eh,
mhm mhm waa dhegeystayaasha kale lix kun iyo sideed boqol kilomitr noogu celi
lix kun iyo sideed boqol kilomitr
Mm, waa tahay
n axmed haddii oo dhegaystahaasi su-aashii ahayd sheeg magaca qaaradda uu ku yaallo n webiga ugu balaaca weyn dunida iyo dherarkiisa n jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan Mm, aan kusii socono qadadka kale dhegeystaan haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum raadiha iska foga marka hore inoo raaci magaca oo buuxa
waa jirta cabdullaahi oo jooga dowladda kenya
cabdifataax
cabdullaahi
cabdulaahi oo jooga dharkinley sida lagu yahay
waa lagu fiican yahay waa tahay sii gudagal ka warcelinta weydiinta
haddii aan isku dayo waa wadiga amazon wuxuuna ku yaal qaaqaarad aasiya
aasiya mhm dherarkiisa
waa waa wadiga Am- amazon wuxuuna ku yaal qaarad aasiya Mm, cabirka dherarkiisa intuu leegahay
Eh, cabirkiisa Mm,
cabirkiisa waa eh, toddoba boqol soddon iyo toddoba milyan laba boqol sideed eh, sideed boqol oo kun waa tahay inaad heleshay in kale
n axmed haddii oo dhegaystahaasi isaguna jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan markan kusoo gebagabeyneynaa weydiintan haddii uu haleeli waayo waan ka sii socon doonaa qadkan halo asalaamu calaykum Hello.
habeen wanaagsan
habeen wanaagsan
waxaad inoo raacisaa magacoo buuxa
cilmi cumar degmada waader
ciise cumar miyaa
cilmi cumar degmada waader Mm, cilmi soo dhowo waa beri sida lagu yahay
si wanaagsan
weydiinta inoo taala ka warcelinteeda mhm mawlida aniston mhm aniston halku ku yaallo
latin Wa- america waa waxaad moodaa in laba qofaa n wada hadlayo marka hal qof ha loo daayo mhm haye webiga magaciisa latin america Mm, dherarkiisa
lix kun afar boqol Mm, iyo afartan
mm, halka noogu celi webiga magaciisa iyo halka ku yaalla
aniston mhm meesha ku yaalla
latin america
Mm, waa tahay inaad haleeshay in kale
n axmed haadiyo waxaad moodaa dhegaystihii ugu dambeeyey ee fursadda u yeeshay inuu ka warceliyo su-aasha shanaad ee barnaamijka kasmaal jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan Mhm. iyadoo saxan haddii aan eegno aad buu usoo dhaweeyey inkastoo laba qof ay ba ku ahaayeen een, webiga magaciisa waa siduu sheegay amazon dherarkiisana uu sheegay lix kun iyo afar boqol oo kilomitr halka Eh, ku yiri- balse laatiin ameerika uu yidhi Mhm. meeshan oo ah koonfurta waxaan usii gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta
waa tahay n waxaan halkaas uga gudbi doonaa su-aashii shanaad su-aasha lixaad dhegayste dhagaha u fur n waxaan rajaynaynaa inaad ka warcelin doontaan haddii allaha awoodda leh uu raalli ka noqdo su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg magacii hore ee loo aqoon jiray dalka thailand haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta waxaad sheegtaa magacii hore ee loo aqoon jiray dalka thailand haddii marka ugu dambaysa aan ku celiyo dhegaysta waxaad sheegtaa magacii hore ee loo aqoon jiray dalka thailand Een, dhegaystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay ayaan siinaya halow dhegayste waa ka xumahay dhegaystahaasi Een, waxaad moodaa inuu jiro dhegaystahan qadka ku jiro halow dhegayste
halo aa soo dhawow magacaaga iyo halkaad joogto
waa ku salaam walaalka axmed haadi walaalka garabkaa fadhiya dhammaan bahada araabiyaha xiimeyla waxaan leeyahay ramadaan alkariim ramadaanulkariim soo dhawow ها وكذا وعثمان أحمد علمي بالمدينة بري جولة بنادر cusmaan barnaamijka kasmaan ma la socotaa si wanaagsan barnaamijka ala socdo haye su-aasha meesha miiska saaran ka- ka warceli إن شاء الله سياسة جولة تسكتي وعن إلى وحالة يقان والدولة مجعي هورا سيام
mar kale ku celi وحالة أقول جري سيام
waayahay jawaabtaa bixisay ma sax baa mise waa qalad saas qadka noogu jiro aan weydiiyo axmed haadi axmed ay wuu mahadsan yahay dhegeystaha weydiintii lixaad ee u dhaxaysay sheeg magaca hore ee loo aqoon jiray taylan ama taylan waxa uu ka bixiyey jawaab saxan
hambalyo ayaynu leenahay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma barnaamijka kasmaal ayaad dhegaysanaysaan waan filayaa in dhegaystayaashu ay aada barnaamijka ula socdaan Een, waxaynu u gudbi doonaa su-aasha toddobaad ee barnaamijka su-aasha toddobaad ee barnaamijka dhagaystay dhagaha u fur waxaan rajaynaynaa inaad ka warcelin doontaan waxay u dhacaysaa sida tan halkee ayuu ku yaalaa derbiga ugu dheer caalamka adigoo raacinaya cabirka dherarkiisa dhegayste waa su-aal haddana laba su-aal ka kooban way isdul saaran tahay si deggan u dhegayso jawaabta saxda ayaa lagaa doonaya mar kale ayaan ku celinayaa halkee ayuu ku yaalaa derbiga ugu dheer caalamka adigoo raacinaya cabirka dherarkiisa marka ugu dambaysa ayaan jeclahay inaan ku celiyo halkee ayuu ku yaalaa derbiga ugu dheer caalamka adigoo raacinaya cabirka dherarkiisa waxaan filayaa inaad garatay dhegayste oo aad ka warcelin doonto haddii alla hawoodalo raali ka noqdo dhegaystahan qadka ku jira ayaan siinaya halow dhegayste
halo
Een, dhegayste magacaaga iyo halkaa joogto waa ka xumahay dhegaystahaas waxaad moodaa inuu durbadiiba qadka jaray dhegaystayaasha soo wacaya barnaamijka haddii aysan ka qayb qaadanaynin ha siiyaan fursadda dhegaystayaasha kale ee jecel inay markaa ka qayb qaataan dhegaystahan halow waa ka xumahay isagana waayahay kasmaal ayaad dhegaysanaysaan Een, weydiimaha ayaynu weli ku guda jirnaa waxaynu markan dul taagannahay een, su-aasha toddobaad ayaynu dul taagannahay waxaan doonaynaa in markaasi laga warceliyo halow dhegayste Een, adigoo mahadsan een, iska baktiiji een, raadiyaha si aan kuu maqallo annaga iyo dhegaystayaashaba waandhowahay magacaygu waa cabdiladiif cabdullaahi oo dowladda maalilkeli cabdiladiif cabdullaahi
cabdiladiif cabdulaahi een, intee ku sugan tahay Dharkiina?
maalilkeli waayahay barnaamijka ma la socotaa si wanaagsan ula socdo haye jawaabta jawaabtu waa darbiga weyn ee siinaha haye cabirkiisana wuxuu gaarayaa labaatan iyo kow kun boqol sagaashan iyo lix kilomitir waayahay sidaas qadka noogu jur jawaabtaad bixisay haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahayba axmed haye axmed wuu mahadsan yahay dhegeystahaas waxa uu ka bixiyey jawaabtii saxanayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلايا جواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك jibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقادي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan markan kusii siqaynaa weydiinta sideedaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg dhagaystay inta qaybood oo ay u qaybsan tahay maktabadda jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya halka ay ku kala yaalaan xarumaheeda aan ku celiyo sheeg dhagaystay inta qaybood oo ay u qaybsan tahay maktabadda jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya halka ay ku kala yaalaan xarumaheeda aan ku celiyo sheeg dhegaysta inta qaybood oo ay u qaybsan tahay maktabadda jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya halka ay ku kala yaalaan xarumaheeda waan filayaa in ay dhegaystayaashu fahmeen waxaan markan u gudbaynaa dhanka iyo qadadka si aan u baadigoobno warcelinta saxan qadkan halo asalaam calaykum
waalaikum
habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
sabdaa la midoolay
waxaad inoo raacaysaa magaca u buuxa
magaceedu buuxa mhm magaca inoo raaci
waa cabdirasaaq maxamed
cabdirasaaq miyaa magacu waatay dhegeysa waxaad moodaa khadka inuu ka baxay ama uu jaray waan kusii soconaynaa qadka xiga ayaan siinaynaa si aan weli u baadi goobno jawaabta saxda ah jawaabta saxda ah qadkan aan soo dhoway hallo asalaam calaykum habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan
habeen la mid ah
waxaad noogu bilowdaa magaca u buuxa
magaci waa cabdirashiid
cabdirashiid noo sii dhammaystir
cabdirashiid cali
cabdirashiid cali halkaad naga soo wacayso
degmada kacad
kaxda iyo sida lagu yahay
waa lagu wacay maasha allah Mm. haye soo dhowow ka warcelinta weydiinta
haddaan isku dayo magaalada muqdisho baa laga rabaa tumeelooda ku taal Mm. tirada Waa- maktabadaha iyo meelahay ku kala yaalaan waa labadaasoo issaar
tirada waa afar waayo
Mhm.
waxay Me- ku taallaa kow cabdiqaasim
mhm.
labo qaybqani waa xarunta jaamac idaacadda himila degan Mhm.
saddex ex control
Mhm.
afar daarusalaam
afar
dalkaas iyo maxay too daarusalaam xaggeeda Mhm.
afartaas meel
Een, axmadiyow dhegaystahaasi jawaabta uu bixiyey waxaad moodaa een, inaysan markaasi sax ahayn uu wax markaasi ka kala tegay marka een, dhegaystahaas waa uu mahadsan yahay isku dayga wanaagsan ee uu markaasi een, sameeyey dhegaystaha kale ayaynu u gudbi doonaa
weydiinta sideedaad ayaa inoo taala qadkan aan soo dhoweyay hallo asalaam calaykum magaca igu celi yaxye miyaa magacu aad iyo aad
yaxye garas baaley sida lagu yahay waa rug yahay maasha allah
Mm.
hadda su-aal waa waa ku soo dhaweynaynaa soo dhowo ayaan ku leenahay taasku dee waa shan waay
Mm. sii gudagal meelahay ku kala yaalaan haddaad ku dayo ex control iyo waxay ku kala ku yaalaan ku yaalaan degmada daynile xarun kale waxay leeyihiin suuqa bakaara iyo waxay kale intaas taasu dee
Mm. waa tahay
Een, isku day ayuu sameeyey dhegaystahaasi isna ma uusan haleelin jawaabta saxda ah su-aashu waxay u dhaceysay een, sheeg dhegayste inta qaybood oo ay markaasi u qaybsan tahay maktabadda jaamacadda muqdisho waxaa markaa la socota adiga oo raacinaya halka ay ku kala yaalaan xarumaheeda dhegaystaha ugu dhegaystaha dambeeya een, ugu dambeeya ayaynu siin doonaa haloo dhegayste ee su-aashan waan ka xumahay dhegaystahaasi waan ismaqli kari weynay dhegaystayaasha een, waxaynu markaasi fursad u siinaynaa een, jawaabta su-aasha ugu dambeysa ee markaasi ee ka warcelinteeda Een, isku daygu waa muhiim dhegayste isku day oo ka jawaab su-aashan markaa miiska ee inoo saaran haloo dhegayste ah walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaa joogto
Dhawaa Khalid Maxamed Dawud deegaanka Alisiya Daraan.
magaca noogu celi
Khalid Maxamed Xasan oo joogo deegaanka Alisiya.
deegaanka ceelasha biyaha ayaad ku sugan tahay
Ah, ayay barnaamijka ma la socotaa
in badan.
haddaa la socotay een, su-aashan miiska saaran ka jawaab
Waa afar xarumood.
afar xalamood haye maxay kala yihiin
Ay ka yihiin mid waxay ku taalaa Xamarweyne, aha
mid waxay ku taalaa Ekis,
aha
mid waxay ku taalaa Hodan, mhm
mid waxay ku taalaa Taasiis.
intaasay kaaga eg tahay
Ah,
waa ka xumahay dhegeystahaasi isna ma uusan haleelin Ee, halkaa waxaynu kaga gudbi doonaa axmedow Een, su-aashii sideedaad ee barnaamijka kasmaal Mm, eh, marka intaan inta kale usii gudbin haddii een, jawaabta Jawaabta eh, aad saxda la ah.
sii wadaagto waayahay een, jawaabta saxda ah een, su-aashii u dhaceysay sheeg dhegayste inta qaybood oo ay u qaybsan tahay maktabadda jaamacadda muqdisho adiga oo raacinaya halka ay ku kala yaalaan xarumaheeda Een, horta inta qaybood ay u kala qaybsamaan waa shan qaybood xarumuhu waxa ay kala yihiin kow xarunta weyn ee kambaska waa la wada garanayaa kambaska weyn ee jaamacadda muqdisho maktabad ayaa ku taala oo aad u weyn ardaydana markaasi ay wax badan ka akhristaan kana faa'iidaystaan sidoo kale xarunta ekis kuliyadda dhaqaalaha iyadana maktabad kale ayaa ku taala oo ardayda ay kaga faa'iidaystaan duruusta sidoo kale xarunta een, kuliyadda shareecada iyana maktabad ayaa ku taala Een, xarunta daraasaadka sare iyana sidoo kale maktabad ayaa ku taala xarunta ugu dambeysa ee shanaadna waa xarunta macadka luqadaha iyana maktabad kale ayaa ku taala waan filayaa in een, jawaabta oo waafi ah aad ka faa'iidaysateen inta maktabadood ee jaamacadda muqdisho ku taala iyo qeybaha ay ku kala yaalaan intaas inuu gudbi doonaa Mhm. markan waxaan isla taaganahay gebagabada een, ibraahim oo farsamada wuxuu leeyahay waqtigii ugu dhacay weydiimo kale ayaan jeclayn inaan sii raacino intaas ayaan tabinteenii barnaamijka ee caawa kusoo gebagabaynaynaa intaan habeen dambe hawada ku kulmi doono sida ay nabadgelyo
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي